halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaan horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa waxyaabo sida badan laysmoogaysiiyo isagoo ka hadlaya sida damaca qofka soo galaa uu u xun yahay ayuu rasuulku leeyahay sida ku qoran warqaddiisan koowaad cutubka koowaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan mid kasta waxaa jirraba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo dabadeed damacu kolkuu uuraysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keenaa dhimasho markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal ahmiyadda ay leedahay in kuwa masiixa raacsan oo dhan aan loo kala eexan waxaana rasuul yacquub uu leeyahay rumaysadkiinna ha ku qarribina shakhsiyaad aad midna soo dhowaynaysaan midna iska fogaynaysaan iyadoo ay ugu wacan tahay heerka kala duwanaanshaha dhaqaalaha labada qof haddii qof dembiile ah uu ka soo qayb galo jameecaysigiinna amase aad is aragtaan xusuuso in qofkaasu uu yahay aadami ciise masiix u dhintay wuxuuna taagan yahay halka hoose ee isku tallaabta kitaabka axdiga hore ayaa reer banu israa'iil lagu baray inaanay qofka tujaarka ah ka jeclaan ama uga eexan kan miskiinka ah iyo weliba inaanay kan miskiinka ah u eexan iyadoo garta laga qaadayo kan tujaarka ah ilaah oo la hadlaya reer banu israa'iil ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka laawiyiinta cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan waa inaydan garsooridda cadaalad darro ku samayn waa inaadan miskiinka u eexan ama aadan cisayn qofka weyn laakiinse deriskaaga waxaad ugu garsoortaa si cadaalad ah simon butros ayaa casharkan oo kale ku bartay yaafaa oo iminka ah duleedka deegaanka talaabiib waxaa riyo la tusay nin ka mid ah qurumaha waxaana lagu yidhi waxaad u tagtaa rasuul butros oo markii uu u yimid rasuul butros ayaa rasuul butros qudhiisana riyo kale loo muujiyey taasoo la xidhiirtatay ninkii aan yuhuudda ahayn loo muujiyey rasuul butros baa wuxuu yidhi sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka tobanaad aayadda afar iyo soddonaad sida tan markaasaa butros afkiisii kala qaaday oo wuxuu yidhi runtii waxaan garanayaa ilaah inuusan dadka u kala eexan haddaba haddaan faalladii qusaysay sinaanta ilaah intaasi ku dhaafno ayaannu dib ugu soo noqonaynaa meeriska cashirka caawa wuxuuna meeriska ka bilaabanayaa baalka saddex boqol sagaashan iyo sagaal ee axdiga cusub warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad aayadaha labo ilaa afar waxaana qoran sida tan haddii nin kaatun dahab ah iyo dhar quruxsan qabaa shirkiinna soo galo oo haddana haddii nin kale oo miskiin ah oo dhar uskug leh qabaa soo galo oo aad fiirisaan kan dharka quruxdasan qaba oo aad ku tidhaahdaan adigu kaalay oo halkan wanaagsan fadhiiso oo aad ku tidhaahdaan kan miskiinka ah adigu xaggaas istaag ama halkan cagahayga ag fadhiiso miyaydaan kala qaybsamin oo miyaydnaan noqonin kuwa fikirada sharka leh wax ku xukuma marka uu leeyahay shirkiinna ayuu rasuul yacquub ula jeedaa sunagoogyada ay reer banu israa'iil isugu yimaadaan beryihii hore waxay ku kulmi jireen guryo dad iyaga ka mid ah ay leeyihiin laakiin waxay kaloo kiraystaan sunagoogo ay ku kulmaan baryahan maalmaha axadda marka la leeyahay qof sita fargashi dahab ah loolama jeedo fargashi laakiin waa qof gacmaha oo dhan ay ugu jiraan fargashiyo dahab ah oo taasuna waxay muujinaysaa in qofkaasu hanti uu leeyahay waxaa kaloo qofka ceenkaas ah uu wataa dhar quruxsan waa dhar muujinaya in qofku uusan ahayn nin miskiin ah qof baa waxaa laga sheegay inuu yidhi dadku waxay kiniisadaha u yimaadaan inay indhahooda xidhaan kuwana waxay u yimaadaan inay eeg eegaan dhar xidhashada xubnaha kiniisadda waa dhab in dadku ay maalmaha axadda si wanaagsan u soo labistaan waxaana mararka qaarkood lagu kala gartaa labiska iyo gawaarida ay wataan kuwa lacagta lihi qorshayaasha injiilka kama ayan qarsooneen kuwa lacagta leh ee wehelnimada soo gala oo waxaa dictor luukos uu leeyahay sida ku qoran injiilka ku magacaaban cutubka lix iyo tobanaad aayadda sagaal iyo tobanaad sida tan waxaa jiri jiray nin hodan ah oo dhar buluug ah oo jilicsan sidan jiray maalin walbana barwaaqo aad buu ugu farxi jiray waxay ku tusaysaa in kuwa qoraya qisooyinka injiiladu ayaan indhahooda daboolnayn hase yeeshee ninka yacquub uu ka hadlayo ee miskiinka ah wuxuu sitaa dhar jeexjeexan waxaa laga yaabaa inay nadiif yihiin laakiin waxaa muuqda karniinka dharka la saaray iyo weliba miskiinnimadiisa waxaa laga yaabaa in dhar xidhashadiisu ayaan wanaagsaneyn oo aannu soo jiidasho lahayn waxaa kaloo suuragal ah inuu dalanbaabi iyo darxumo ku jiro waxaa suuragal ah in wakhti wanaagsan uu u dambeeyo laakiin haddana ma haysto dhar wanaagsan oo uu maalmaha axadda soo xidho rasuul yacquub wuxuu isla barbardhigayaa labadaasi nin ee midna shan fargashi oo dahab ah gacmaha ku sita oo dhar wanaagsanna qaba midna dharkiisu ay wada karan yihiin karkii ayaa ka batay waa laba nin oo bilcagsi isku ah dad badan ayaa markii ay ka qaybgalayaan muxaadarooyinka diimaha soo qaata labiska ugu wanaagsan qaarna waxay soo xidhaan dhar aanay hiddo iyo dhaqan u lahayn hase yeeshee muxaadarooyinkaasi ayaa dadka ay la soo kala baxaan dharkooda ugu wanaagsan oo waa wax caadi ah in nin waliba uu la yimaado shay qiimi weyn ugu fadhiya si saaxiibadiis ay u arkaan hase yeeshee waxaa jira kuwo aan nasiibkaasi lahayn oo aan haysanin hantida aynu leennahay waxaa rasuul yacquub oo garanaya sida dadku ay islamarkiiba ugu eexan karaan kan soo jiidanaya oo welibana ay isku moogaysiin karaan kan miskiinka ah uu leeyahay dadka ha ugu kala eexanina dharka ay sitaan iyo barfuunka ay iska soo badiyeen waxaanan maalmahan ka eexannaa kan miskiinka ah oo dooni mayno inaan siino wakhti yar ama wakhti badan welibana dooni mayno inuu fadhiisto meel laga arki karo waxaannu doonaynaa in dadka sida wanaagsan u labisan ay kuraasta hore ku fadhiistaan wax kastoo dareenka dadku uu yahayba haddii ay joogaan wehelnimada iyo haddii kaleba waxaa loo baahan yahay inaan masiixiyiinta lacagta ama hantida ay haystaan lagu kala qaybin haddaba markii rasuul yacquub raggan uu isu soo hor fadhiisiiyey oo dareenkeennana uu u weeciyey sida aynu ula dhaqanno mid waliba miyaanay ku caddayn inaan si xun masaakiinta ula macaamiloonayno oo aynu ugu eexanayno kuwa lacagta leh weli waxaannu ku jirnaa meeliska cutubka waxaanan iminka idin akhriyaynaa aayadda shanaad oo waxaa rasuul yacquub uu odhanayaa sida tan idhegaysta walaalahayga aan jeclahayow miyaan ilaah u dooran kuwa ah masaakiinta xagga dunida inay ahaadaan kuwa hodan ku ah rumaysadka oo dhaxla boqortooyaduu u ballanqaaday kuwa isaga jecel bal u fiirsada walaalayaalow rasuul yacquub wuxuu la hadlayaa rumaystayaasha oo uu ugu yeerayo walaalahayga aan jeclahayow ninka rumaystaha ah balse miskiinka ahi si xun baa loola dhaqmaa xataa kuwa kiniisadaha jooga ha ahaadeen welibana waa nin tujaar ah dhanka ruuxa meel waliba ee uu joogo hadallada ilaah waxyaabo badan bay ka leeyihiin qofka miskiinka ah ilaahna wuxuu ku caddaynayaa ka bilaabata kitaabka bilowgii ilaa iyo kan muujintii ciise masiix inuu u naxariisto qofka miskiinka ah oo welibana uu ka fikiro qofka masiixiga ahna markii la eego dunida siyaabo guracan bay ula dhaqantaa kuwa lacagta leh ee magaalada muqdisho waxay shirko ku yihiin in badeecadaha qaar aan magaalada la keenin iyadoo loogu danaynayo mid ka mid ah ganacsatada qiimuhuna hoos u dhici maayo qofkii miskiinka ahaana lacag badan ayuu ku bixinayaa badeecadaha qaar oo nafta ayaa lagu cidhiirinayaa meel waliba oo kalena waa la mid oo meel ay ku baxsanayaan ma laha masaakiinta inkastoo laysdhaamo iyadoo laga hadlayo naxariista rabbiga iyo sida uu u daneeyo masaakiinta ayaa nebi ayuub wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ayuub cutubka shanaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse isagu kuwa baahan ayuu ka badbaadiyaa seefta afkooda iyo kuwa xoogga badan gacantooda waxaa kaloo ayuub uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii ayuub cutubka lix iyo soddonaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan isagu kii dhibban ayuu dhibaatadiisa ka samato bixiyaa oo dhegahana buu u furaa markay dhib la kulmaan zabuurka sagaalaad aayadda siddeed iyo tobanaad ayaa zabuurluhu uu inoogu sheegayaa oo uu leeyahay sida tan waayo kan baahan mar walba lama ilaabi doono oo masaakiinta wax filashadooduna weligeed ma baaba'sanaan doonto waxaa kaloo zabuurka siddeed iyo lixdanaad aayadda tobanaad laynoogu sheegayaa oo zabuurluhu uu leeyahay ururkaagu halkaasuu dhex degganaa ilaahow wanaaggaaga aawadiis wax baad u diyaarisay masaakiinta wuxuu kaloo zabuurku leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol iyo labaad aayadda toddoba iyo tobanaad sidatan soo socota wuxuu u fiirsaday kuwa dandarraysan tukashadoodii oo baryadoodiina ma uu quursan markii la baaro qorniinka waxaad arkaysaa in caddaynta ah in ilaah masaakiinta uu la jiro ay badan tahay waxaan zabuurka siddeed iyo sagaashanaad ka akhrinaa inuu jiro mid dunida imaan doona oo xaqnimo ku xukumi doona waxaana kaloo isla aayaddaasu ay ku qoran tahay kitaabkii ishaaciya ah cutubka kow iyo tobanaad aayadda afraad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin masaakiinta wuxuu ugu garqaybin doonaa xaqnimo oo dhulka kuwiisa hooseeyana wuxuu ugu gargoyn doonaa cadaalad oo wuxuu dhulka ku dhufan doonaa usha afkiisa oo kan sharka lehna wuu ku dili doonaa seefta bushimihiisa ilaah wax badan ayuu ka leeyahay ama caamilka xun ee tujaartu ay ku hayaan masaakiinta dunida joogta maalin maalmaha ka mid ah ayay ka jawaabi doonaan arrintaas iyada ah hase yeeshee kuwa fakhriga ah xagga qalbiga ayay taajir ka noqon doonaan taasina waa ahmiyadda qofka miskiinka ah oo xaggii ilaah ka helayo haddaan ku soo noqonno meeriskan ayaannu caawo horay idinku sii wadi doonaa cutubka labaad aayadda lixaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota laakiin idinku waad maamuus jebiseen miskiinkii taajiriintu miyaanay idin dulmin oo miyaanay idin jiidin maxkamadda waxaan garanaynaa sida kuwa tujaarta ahi ay ula macaamiloodaan masaakiinta khaasatan markii ay awoodi waayaan inay qaamaanka lagu leeyahay bixiyaan weliba shirkadaha waaweyn uma naxariistaan masaakiinta ha yeeshee kuwa doonaya in ay xukumaan dadka ayaa waxay ka hadlaan in xaqnimo iyo cadaalad lagu dhaqi doono dadka dhexdiisa markii ay xukunka qabsadaan waxay iloobayaan ballamadii afkoodu ay kaga hadleen oo waxay u dhaqmayaan sida isla tujaarta ay u dhaqmaan oo kale oo waxaa soconaya sida guracan oo loola macaamiloodo qofka masiixiga ah nin waliba oo qoys sabool ah ka yimid wuxuu garanayaa silicii kuwa hantida lahi ay badeen intii ay yaryaraayeen waxaa laga yaabaa in aad garanaysaan qoysaska ilmaha leh inaan guryaha laga kirayn jirin waxaana ugu wacan in kuwa guryaha lihi ay ku doodayaan in ilmuhu ay guryaha jejebinayaan sababtaasi aawadeed qofkii xaas ah ee aan guri lahayn waxay ahayd inuu raadsado guryo ay ku hoydaan wakhti dheer silaca dadka masaakiinta ah lagu hayo ilaah ismoogaysiin maayo oo wuxuu leeyahay waayo kan baahan mar walba lama ilaabi doono oo masaakiinta wax filashadoodana weligeed ma baaba'sanaan doonto waxaa markaasi la doonayaa haddii aad tahay nin miskiin ah inaadan qori qaadanin oo aadan soo laaynin kuwa hodanka ah maxaa wacay ilaah baa gartaada kuu qaadaya oo waxaaba suuragal ah adiguna inaad hanti yeelato wakhtiyada soo socda markaad dooni maysid adigu qudhaadu markaad hanti yeelato in hantida aad xooggaaga ku shaqaysatay mid kale uu kugu dilo waxaa dhegaystow adigana lagaa doonaya inaadan ilaabin qofka miskiinka ah oo meel waliba oo aad ka caawiyi kartana ka caawiso hase yeeshee badanaa dadku danbay ka yeeshaan masaakiinka oo qaar baa waxay doonayaan inay ka dhigaan ilaaliyayaal kuwana inay dagaallada uga qayb galaan kuwana inay dariiqyada iyo maqaayadaha ka faanayaan iyaga oo dhan waa la isticmaalaa masaakiinta markaas oo keliya ayay helaan xoogaa arxan ah laakiin ma jiro nin ilaah hortii qof miskiin ah wax u siinaya maalmahan weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad waxaanan isla eegaynaa aayadda toddobaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan miyaanay caayin magaca wanaagsan oo laydinku yeedhay waa kuwa sida xun masaakiinta ula macaamilooda kuwa caayaya masiixa magaciisa waana kuwa iska dhigaya inay masiixiyiin yihiin saaxiib haddii aad og tahay in kuwa masaakiinta silciyaa ay jaa'ifaynayaan magaca masiixa haddaba ogow haddii aad qof miskiin ah ku xadgudubto waxaad caayaysaa ilaah haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan haddaba haddaad oofisaan sharciga boqornimada siduu qorriinku leeyahay waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada si wanaagsan baad yeeshaan waxaa rasuul yacquub uu leeyahay haddii aad doonaysaan inaad ilaah ka farxisaan oo aad dheecdaan iyo inaad xilkiinna gudataan waxaa lagaa doonayaa inaad deriskaaga u jeclaato sida naftaada taasina waa sharcigii nebi muuse oo duuduuban haddaadan ogeyn dhegaystow weli waxaannu ku guda jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiin haddaad dadka u kala eexataan waad dembaabtaan oo sharcigu uu idinku caddeeyey inaad tihiin kuwa xadgudbay waxaa rasuulku uu shaaca ka qaadayaa in sharcigu si aan eex lahayn dadka uu u xukumo mana eego haddii qofku uu tujaar yahay iyo haddii uu fakri yahay intaba qaarkiinbaa waxaa laga yaabaa inaad quduus iskula muuqataan oo waxaad odhan kartaan innagu dadna ma dilin welibana ma aynan macsiyaysan miyuu haddaba jiraa dembi kale oo aad gelaysaan bal aynu dhegaysanno waxaa rasuul yacquub uu inoogu sheegayo kitaabkiisan gaaban ee uu qoray cutubka labaad aayadda tobanaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gefa kulli wuu ku eedaysan yahay halkeebaad haddaba dhegaystow uga bixi kartaa arrinkaa isaga ah miyaadse wada xajisay sharciga oo dhan rasuul yacquub haddaba inagu odhan maayo haddii sharciga aad jebisaan iyagoo dhan baad jebiseen laakiinse wuxuu leeyahay waad ku wada eedaysan tihiin sharciga welibana la eegi maayo muhiimadda qodobka sharciga ah ee aad jebisay ma ahan in kuwa xabsiyada loo taxabay oo keliya ay ku eedaysan yihiin jebinta sharciyada ilaah laakiin innaga oo dhan waxaynu nahay kuwa jebiyey shuruucdii ilaah si kastoo aynu dusha ka nahay weli waxaannu idinka akhriyaynaa meeriska cutubka labaad waxaanan u gudagelaynaa aayadda kow iyo tobanaad ee baalka afar boqol ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo kii yidhi ha sinaysan wuxuu kaloo yidhi cidna ha dilin haddaanaad sinaysanin laakiin aad dad disho waxaad noqotay ku sharciga ku xadgudbay dhammaantii haddii aad hal sharci jebiso sharciyadii oo dhan baad ku xadgudubtay saaxiib haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminkana eegaynaa aayadda laba iyo tobanaad ee isla cutubkan labaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan sidii kuwa sharciga xorriyadda lagu xukumi doona u hadla oo u yeela haddaba marka la leeyahay sharciga xorriyaddu maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa sharciga masiixa sayid ciise masiix wuxuu ku leeyahay xertiisa haddii aad i jeceshihiin amarkaygaad dhowri doontaan sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad waa maxay sharcigiisa dhegayste sharcigiisu waa kan ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad markaasoo uu lahaa sayidkeennu kanu waa qaynuunkayga inaad isjeclaataan sidaan idin jeclaaday haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu dhegaystayaal idin akhriyaynaa cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan xukunku naxariis uma leh kii aan dadka u naxariisan naxariistu way ka faantaa xukunka dadkaygu si weyn ayay ugu baahan yihiin inay faanka iyo isla weyninka ka gudbaan oo ay gartaan aayaddan saddex iyo tobanaad oo leh xukunku naxariis uma leh kii aan dadka u naxariisan xukunku naxariis uma leh kii aanan dadka u naxariisan naxariista way ka faantaa xukunka nin walba oo naxariista wax ma xukumo ama dooni maayo inuu wax xukumo wuxuu ka fekeraa inuu dadka dhexdiisa wanaag ku sameeyo wuxuu doonayaa kuwa aan caawimaadda haysanin inuu caawiyo oo kuwa dadka dilaya haddii uu kari karo inuu la hadlo uu ka joojiyo dilka iyo dhaca iyo boobka ay caadaysteen ee welibana aanay nasashada iyo degganaanta ka helaynin ka naxariista innaba cidna ma xukumo welibana qof kuma eedeeyo dhibaatada markaasi uu ku jiro wuxuu isku dayaa sidii qofkaas isaga ah uu uga saari lahaa dhibaatada markii aad masiixi tahay waxaad bilaabaysaa inaadan dadka ku eedaynin xumaanta ay ku jiraan laakiin waxaad bilaabaysaa sidii aad xumaanta uga fardaamin lahayd oo ay uga bixi lahaayeen dantaa aynu ka leennahay inaan dadka yaga wacdinnaa waa inaan waxsan u sheegno oo ay soo raacaan masiixii sare kacay oo isagu waa ka nolosha taam ka dhiga ninkii hadalka injiilka uu gaaro wuxuu yeelanayaa dareen ah inuu insaanka oo dhan wax wanaagsan la wadaago oo kuwa baahanna wuxuu jeclaanayaa inuu kibistiisa la wadaago kuwa dhibka iyo shiddada ku jirana wuxuu jeclaanayaa inuu ka saaro inta uu kari karo haddii uu arko nin lagu sheego inuu dadka laayo ku eedeyn maayo laakiin wuxuu isku dayayaa inuu hoga tusaaleeyo oo uu u sheego sida uu ilaah maalinba maalinta ka dambaysa uga sii dheeraanayo ninkaas isaga ah welibana wuxuu la wadaagayaa injiilka iyo inuu leeyahay dembi dhaafka welibana ma jiro dembi aannu ilaah cafiyi karin ilaah wuxuu cafiyi karaa dembi waliba oo hawsha dunida uu ka hayana waa inuu badbaadiyo dadka oo saacad walbana waa saacaddii badbaadada kan rabbiga garanaya waxyaabahaasi dhiirragelinta ah ayuu dadkiisa la wadaagayaa
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dherarkeedu yahay ka mitban haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w ww t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin